إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka idaacadda alfurqaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar dhimasho dhaawac ay ku noqdeen ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan maamulka jubbaland kaasi oo ka dhacay gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaal ku qaaday fariisan ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho madaxda sirdoonka maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhaca gaadiidka ayaa kusoo badanaya magaalo ay soomaalidu ku badan yihiin oo ku taala dalka kanada ku dhowaad konton askari iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda itoobiya ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay gudaha dalkaas kulluumaysatada degmada garacad ee gobolka mudug ayaa sheegay inay dhibaatooyin ba-an badda soomaaliya ku hayaan maraakiib shisheeye kuwaasoo guranaya kheyraadka kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta labaad muuqaalada weeraro dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada dheer ee gobolka galgaduud آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay soddonka bisha afraad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna labada bisha kow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar dhimasho dhaawac ay ku noqdeen ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan maamulka jubbaland kaasi oo ka dhacay gobolka jubbada hoose warkan iyo war kale oo ku aadan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo dagaal ku qaaday fariisan ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka wararkaasi waxaa inoo haya haashim ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka jubbada hoose weerarka ayaa si gaar kaga dhacay xero lagu magacaabo meri taas oo ku taalla duleedka deegaanka kamboni waxaana halkaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo soo gaaray ciidamada maamulka jubbaland ee halkaa weerarka kula kulmay ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa ku dhintay weerarka halka sidoo kalena labaiyo toban kale ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah askarta maamulka jubbaland ayaan sidoo kale nolol iyo geerimidna lagu haynin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarka ayaa halkaa ku furtay shan qori oo ah kuwa ak fodhisabanka loo yaqaano iyo sidoo kale hal qori oo ah b k m dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho maxamed daahir ayaa faahfaahinaya
dagaal culus oo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa saaka ka bilowday isgoyska ex control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho kaa oo ku fiday dhul hor leh oo ka agdhow halka uu dagaalka ka bilowday ciidamada dowladda federaalka oo watay cagaf cagaf ayaa waxaa ka hor yimid dadka deegaanka markii dambena waxaa ku soo biiray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah kuwaas oo horay furumaha kaga soo baxay isla markaana ku sugnaa halka lagu dagaalamay mid ka mid a cagaf-cagafta loogu talagalay in guryaha lagu burburiyo ayaa waxaa haleelay qoriga r b g-ga waxaana ay ku gubatay halka lagu dagaalamay waxaa la soo warinayaa in uu jiro khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay ciidamada dowladda federaalka oo ka soo horjeestay guryaha la burburinayay ayaa ku guulaystay in ay goobta ka ceeriyaan ciidamada dowladda federaalka sida dadka deegaanka ay u sheegeen warbaahinta muqdisho qoysaska degan goobaha lagu dagaalamay oo ay difaacayaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu dhulka ka iibsaday ganacsato iyaguna aysan doonaynin inay halkaa ka baxaan maadaama dhulkaasi aanan loogu adeegaynin danta guud inkastoo dagaalka uu istaagay haddana waxaa kacsan goobaha lagu dagaalamay waxaana suurtagal ah in mar kasta ay dagaalamaan ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka oo qaarkood fulinaya awaamiirta xasan sheekh halka kuwa kalena ay ka soo horjeedaan madaxa sirdoonka maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya tafaasiisha warkaasi zakariya cumar ayaa ka waramaya madaxa sirdoonka maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa magaalada caasimada ah ee muqdisho booqasho aan hore loo shaacin oo qarsoodi ah ku yimid madaxa sirdoonka c i a da maraykanka william john boronsi mas-uulkan amerikaanka ah ayaa kulamo gaar ah la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha sirdoonka ninsah ninka lagu magacaabo cabdulaahi maxamed cali shambalolshe ilaa iyo hadda lama ogo waxa rasmiga ah ay ka wada hadleen dhinacyadan kulmay waxaase ay warbaahinta qaar sheegayaan inay isla gorfeeyeen arrinta amniga dagaalada ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee atmis iyadoo sidoo kale ay isla soo hadalqaadeen khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo dowladda federaalka waa booqashadii labaad ee madaxa sirdoonka c i a da maraykanka uu ku yimaado muddo sannad gudaheed ah magaalada muqdisho dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwo qarsoodi ah oo ay warbaahintu ka war heleen oo keliya markii uu dalka ka baxay sida ay tilmaameen qubarada amniga waxa ugu wacan in madaxda ka socota dowladda maraykanka ay qariyaan xogtooda safarada soomaaliya ayaa waxa ay ku tilmaameen inay ka baqanayaan in muqdisho lagula beegsado weeraro abaabulan oo uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kula jirta guud ahaan shisheeyaha dalka ku soo duulay dowladda maraykanka ee qaybta ka ah gumaadka ka socda khaza ayaa dagaalka ay ka wado dunida muslimka ah waxaa ka mid ah dalka soomaaliya oo ka mid ah meelaha ay ciidamadeedu joogaan waxaana dowladda federaalka ay ku faantaa in maraykanka ay saaxiibo yihiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay sidee ayuu maraykanka suuragal ugu tahay inuu harqabow u jiido ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xilli uu gumaadayo ehelkooda ku go'doonsan khaza dhaca gaadiidka ayaa ku soo badanaya magaalo ay soomaalidu ku badan yihiin oo ku yaala dalka kanada farxaan cali ayaa faahfaahinaya magaalada toronto ee dalka kanada oo ay ku nool yihiin soomaali badan ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya dhaca loo geysanayo gawaarida ay leeyihiin dadka soomaalida ah iyo kuwa kale ee ku nool magaaladaasi soomaali badan ayaa laga dhacay gaadiid ay lahaayeen waxaana booliska dalkaasi uu sheegay inay tobannaan qof oo ku eedeysan dhicidda ama xadidda gaadiidka ay soo xireen qolyaha dhaca geysanaya oo intooda badan hubaysan ayaa waxa ay dadka ku handadaan hubka ay sitaan mid ka mid ah soomaalida ku nool magaalada toronto oo ka mid ah kuwa gaadiidka laga dhacay ayaa ka warramaya arrintan walaal horta gaariga waxaa layga xaday habeen anigoo shaqa ka soo baxan guriga gadaashiisa ku baakibay subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigi waayey markii aan waayeyna waxaan la xiriiray toronto boolis kabacdiina waxay dhaheen naga warsug waan baaraynaa gaarigaadi meesha uu ku maqan yahay riboodkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugeeyey muddo bil ah ilaa iyo waagiina gaariga dee sidaas ahaa uu ku maqanaayo lagu xaday dad badan oo baabuur laga xaday oo soomaali iyo qaar aan soomaali ahayn oo magaaladan toronto deganaa qaar baabuurtooda dib baa loo soo helay booliska soo helay qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kalea loo waayey oo ilaa iyo haddeer lama helin waxaa jira oo kale yar saddex bilood ka hor in laga xaday gaari yar gurigay la degan oo kale isagana gaarigiisii laga soo helay gobol kale oo waddanka ka mid a kadibna sidaas uu gaarigiisii ku helay dalkan kanada oo dhaca waqooyiga amerika kana mid ah dalalka ay soomaalidu ku badan yihiin ayaa sannadihii lasoo dhaafay gobollada ay ka degan yihiin soomaalidu laga soo calaamadeeyey in sabab la'aan loogu dilay in ka badan afar boqol oo soomaali ah in ka badan konton askari iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda etoobiya ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay gudaha dalkaas warkan waxaa inoo haya mubaarag cumar aroornimadii hore ee maalintii shalay jabhadda oramada o l a ayaa weerar cagmarin ah waxay ku qaaday xero ay askarta dowladda xabashada etoobiya ay ku leeyihiin magaalada wijaale ee gobolka oromiya ciidamo aad u weysan oo ka tirsan jabhadda oramada ayaa u daatay xerada iyagoona halkaasi ku dilay in ka badan konton askari iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda etoobiya guddoomiyaha degmada wijaale ee gobolka oroomiya ayay sidoo kale dagaalka ku dileen ciidamada jabhadda oramada iyagoona dhaawacay madaxii maleeshiyaadka degmadaas kaas oo loo qaaday magaalada adis ababa agabyo milatari iyo hub badan ayay sidoo kale kooxdu sheegtay inay ku soo furteen weerarkan oo aha mid qorshaysan maamulka oroomiya oo ka hadlay weerarkan ayaa xaqiijiyey geerida guddoomiyaha degmada wajaale ee waqooyigii shaawa kaas oo ay sheegeen in ciidamo gurmad ahaa oo uu watay ay waddad u galeen kooxaha weerarka soo qaaday sidaasna lagu dilay balse kooxda o l a ayaa sheegtay in guddoomiyaha ay ku dhex dileen xerada halkaasna uu ku sugnaa xilliga uu weerarka dhacayey isbuucyada lasoo dhaafay jabhadda oramada o l a ayaa waxay gobolka ka waday weeraro xooggan ay ku dhig bixinayso ciidamada dowladda xabashada etoobiya taas oo keentay in maamulka oroomiya uu qaado tallaabooyin uu ku kala dhantaalayo awoodda kooxdaas madax ka tirsan jabhad ayay sheegeen inay la kulmeen si ay u xagaldaaciyaan kooxdan balse waxay jabhaddu sheegtay inay mar hor celisay mas-uul iyada ka tirsanaa oo uu maamulka oroomiya sheegay inay wadahadal la fureen kooxda ayaa sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafay kordhisay tababarada ay siinayso dhallinyarada safkeeda ku soo biiraya iyagoona hirgelisay mucaskaraad cusub dalka etoobiya waxaa ka socda dagaallo lafjabis ah oo u dhexeeya ciidanka xukuumadda adis ababa iyo maleeshiyaadka qowmiyadaha ee degga dalkaas kuwaas oo khasaare culus dhexal siiyey ciidanka dowladda dhulkan la galay dhaqaalihii etoobiya kulluumaysatada deegaanka garacad ee gobolka mudug ayaa sheegay inay dhibaatooyin ba'an badda soomaaliya ku hayaan maraakiib shisheeye kuwaasi oo guranaya khayraadka sida warkaani uu kusoo gudbinayo cali aadan kalluumaysatada degmada garacad ee gobolka mudug ayaa sheegay in dhibaatooyin badan badda soomaaliya ay ku hayaan maraakiib shisheeye kuwaas oo guranaya khayraadka badda soomaaliya maxamed qayliye oo ka mid ah kalluumaysatada deegaanka garcad oo soddon sano ka shaqaysanayay badda wuxuu ka hadlaya dalalka xaaluufinta ku haya kheyraadka badda magacayga horta waxaa layahay maxamed maxamed oo cabdi maxamed qayliyaan ku magac dheera dhibaatooyin badan baa ka jira xeebaha puntland oo ay geysanayaan dad ajnabi sida iiraan taiwan jina iyo wixii la mid ah waxaan rabaa marka anoo aan cidna cambaaraynayn cidnana gaar u eedaynayn inaan ka hadlo dhibaatada taalee baddan waxaan joogaa deegaan xeebeedka garacad oo dhaca degmada jiriiban gobolka mudug afar dhibood oo waaweyn bay nagu hayaan ajnabigaas weliba eeraan codkeedii ku soo maqan wuxuu kaga hadlayaa maraakiibta shisheeye ee ka kalluumaysata badda soomaaliya dhibta ay nagu hayaanna waxaa ka mid ah qalab caalimka mamnuuc ka ah in lagu kalluumaysto ayaa baddi loo isticmaalaa waxaa ka mid ah tooshka iyo layrka la daaro oo badda lagu sii jeediyo waxaa ku dhibaatooda oo ka carara qaybina ku la'ataa kalluunka environmentiga deegaanka ah oo aan guurin sida aragostada faramugada aseebaha qardabada gaxashka suumaanta waxa weeye marka waxaa la rabaa inaannu waxna aanaan ku dirno buunbuunin dhibta naloo geysanaya aan sheegno badda soomaaliya ayaa maraakiibta shisheeye ee kalluumaysatada ah waxay u adeegsadaan qalab aanan caalamka intiisa kale looga talagelin badaha balse tan soomaaliya ayaanan wax kontarool ah lahayn warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta labaad muuqaalada weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud warbixinta muuqaalkani yaasir cabdalle ayaa eegaya
waa qaybta labaad muuqaalo uu kanaalka wararka alkataa'ib ku soo bandhigayo weeraro kamaayin oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud kuwaasoo lala beegsaday askarta dowladda federaalka qaybtan labaad ayaa lagu soo bandhigayaa weerar kamiina oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay deegaanka geerile ee dhaca duleedka degmada ceeldheer garneelada garbaha laga ganayo qoryaha darondooriga u dhaca ayaa mar qura waxa ay ku dul shanqarayaan ciidamadii kamiinka ku dhacay waxaana halkaasi ka dhacaya dagaal in muddo ah socday askarta dowladda federaalka oo ku firxanaya dhulka hoodka ah ayaa waxaa mid mid u ugaarsanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana muuqbaahiyaha kanaalka wararka ee alkataa'ib uu ku soo bandhigayaa askar madaxa laga wada tooganayo maydadka askarta la laayay oo goobta daadsan ayaad sidoo kale ku arki kartaa muuqaalkan cusub ee la baahiyey qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo agabyadii militari ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen weerarka kamiinka ah lagu dilay ku dhowaad soddon iyo lix askari
wararkii aad kala socoteen alfurqaanna waa naga intaa